maxamuud nuur axmed waa aabbaha dhalay maxamed nuur waxaana aynu ka wareysanay wiilkiisa oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska minneabolis oo xabsiga laga sii daayay maalintii isniintii toddobaadkan aabbaha dhale maxamuud ayaa dareenkiisa iyo sii deynta wiilkiisa wuxuu uga waramay wariyaha v o eda ee magaalada minneabolis maxamuud mascade
waad mahadsantahay maxamuud waa runtii waa arin aada iyo aada farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka soomaaliyeed ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen aada iyo aadna waan ugu faraxsan nahay qoys ahaan run ahaantii isagana dareenkiisu waa fiican yahay ruux caafimaad qabo fiican oo ku faraxsan in lasii daayo wey
waxaa la soo daayey maalinta isniinta ina soo dhaaftay shaksiyan adiga ka aaba ahaan wiilkiisa u xirnaa dabcan dareen gooniya ayay ku lahayd bal haddii aada qalbigaaga ila wadaagto sidii aad ahayd maalinkaas dareenkaygu waxaa weeye waa run ahaantii arin aan oran karayo emotional baan yaad ruux waxaad aada jeceshahay oo markaa aada heshay suux ilmahaagii oo lumay oo haddana la helay ood heshay bay iga dhignayd haddaan tusaale ka bixiyo waa la helay micnihii waa lasii daayey bay markaa u dhigantaa marka runtii aad baan farxad gaara iyo habeenkii aanan seexanin maalinnimadeedii u soo baxayey ilaa uu gurigiisi ka tegayeen aan maaragtay runtii aan kolba wacayey maaragtay nimankii looyaradaha ee qaabilsanaa arrinkiisa marka hataa dareen gaara ii lahayd kulligii anigii hooyadiiba markaas aragteen ugu horeysa maxaa idin dhex waaw farxad iyo inaan maaragtay runtii aan aan isku soo boodno iyo run ahaantii arin aada iyo aad farxad dareenkeeda ulaba ahayd iyo ruuxka aad garan karaysid maaragtay ilmahaadii oo lumay ood heshay ahayd
maxamed waxaa lagu xukumay in muddo dhowr iyo toban sano ah in uu xabsiga ku jiro bal inta aynaan gelin xabsigii markuu u jiray iyo qaabkii aada noloshiisu ay sideed wada xiriireyseen siday ku suuro gashay in sanado yar dabadeed la soo daayo waxay ku timid waxaa weeye looyaradii maxamed ayaa waxay xareeyeen abiil abiilka ay u gudbiyeen state of minnesota abiil of court kadibna adigu way eegeen markay eegeenna waxay arkeen in wixii lagu xukumay ay ku xukuntay maaragtay maxakamadda county countigu inaysan ahayn si cadaalad inaan loo xukumin taana waxay keentay qodob dhowr iyo toban sane wato thirty degree mer qodobka titlekaa wata thirty degree merder oo dhowr iyo toban sano watay inaan laga suuro meesha taasoo ahayd cadaalad daro waayo qodobkaasi waxaa loogu talagalay ruux mentally maskaxda aan ka fayoobeyn oo dad meel fadhiya ku belbelay qori baas ah ama baabuur jiirsiiyey oo dhibaatada weyn geystay qodobkii loogu talagalay bay maxamed u isticmaaleen oo lagu xukumay taasoo cadaalad dara ahayd dhibka micnihii ugu badan ee micnihii uu la qaadan waayeyna taasay ahayd bulshada intii ogeyd iyo intii la socotay intii sharcigu aqoon u lahaydba kadibna looyaradii waxay u gudbiyeen maxkamaddii rafcaanka ee stateka maxkamadda rafcaankana qodobkaasay tuurtay kadibna qodob waxaa soo haray oo keliya in xabadii uu u dhimatay naagtii dhimatay in lagu xukumo qodobkaas keliya qodobkaasna shan sano u watay shanta sanana markaa wuxuu ka xidhnaa saddex sano iyo badh hal sano iyo badh baa u hadhay taasoo iyadana noqonaysa maaragtay superfision la gelinayo iyo kormeer barol wax la yidhaahdo taas way xaaladu halkaasa maraysaa marka hadda xoriyadiisii ma dib uu u helay waa nin fasaxan oo banaanka jooga ma iyagaa korjirteen bay ku samayn doonaa meel gaar ayuu joogi doonaa haddaadna la wadaagtaa xoriyadiisi waa fuul wuu helay gurigiisii buu joogaa soo xora waxaa weeye nidaamkan baroolka iyo ruuxa lagu soo daayo waxaa weye isagoo xor oo gurigiisii joogaya oo danihiisa qabsanaya dalka inuu ka baxo baaha yaan la ogolayn waa in ruux booril officer oo mar walba isu ribood garaynayo oo la soconayo dhaqdhaqaaqiisa hadduu dalka joogo iyo hadduu baxay oo micnihii aan micnihii dee saacad walba ahayn mar walbaba maaragtay markii loo baahdo ama waktigii ay qorshayseen iska jawaalka u dejiyeen ninka baroolka iyo isaga laftiisa marka waa xoriyadiisa uu helay alxamdulilah
markaasi waxa uu ahaa maxamuud nuur axmed oo ah aabaha dhalay sarkaal maxamed nuur oo isagu horey uga mid ahaa booliiska magaalada minneapolis wuxuuna u warramayay wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade